goobaha waxbarashada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa albaabada loo laabay kadib markii uu webiga shabeelle ku fatahay afarta xaafadood ee magaalada islamarkaana biyuhu ay galeen dhammaan xarumaha waxbarashada iskuulada ay saameeyeen biyuhu ayaa waxaa ka mid ah dugsiga hoose dhexe saree cumar beeqadaab sigma sheekh maxamed macalin mujamac tiiba buundaweyn iskuul iyo kuwo kale maamulaha guud ee iskuulka cumar beeqadaab ustaad xasan maxamuud xayo ustaad difitaax maxamed cusmaan maamulaha iskuulka buundaweyn iskuul iyo ustaad dhiibaan aadan cumar maamulaha iskuulka teknolojiyadda ee hoggaan ayaa raadiyo beerlula ugu waramay saameynta ay u geysatay fatahaada goobaha waxbarashada fatahaadyada saameeyey iskuulka maalintii sabtigii ee bisha taariikhdu ay ahayd waxaan filaa inay ahayd maalintiigii laba iyo tobanaad ilaa kow iyo tobanaad ay fatahaadyada iskuulka kusoo bilowdeen ilaa hadda way saameeyeen dhammaan iskuulka agabyadii dhismihii iyo wax allaala wixii faasilitis ahaa oo waxbarashada way saameeyeen iskuulkii biyihii way si fiicanay u buuxaan maxaa yeelay weli way ku socdaan iskuulku wuxuu u dhow yahay wuxuu ku yaalaa agaarka buundaliiqato buundaliiq liiqato agaarkeeda ayuu ku yaalaa meeshay fatahaadyada ay kasoo bilowdaan way naga soo bilowdeen waa derbigeeda way ku dhufteen albaabkii ganjeelka way ku dhufteen waa dafeeta iyo dhibaatay u geysteen gudihii ayay galeen miisaskii iyo kuraastii way ka saramareen xafiisyadii way galeen walaahi dhibaataa ka jirto waxbarashadii waa lagu kala yaacay wax meel isku sheega ma jiraan macalimiintii way kala yaaceen waxbarashadii inqidaac ayaa ku yimid xaalka halkaasuu marayaa welina biyihiyaa ku socdo hadda wax laga sheekeyn kara ma ahan oo wixii ma istaagin insha allahu tacaalaa iskuulka wuu hakaday biyahaas ayaa ku jira haddana weli way ku socdaan wallaahi fatahaadka aaday noo saameysay ardaydii waxbarashadoodii dhammaan wallaahi aaday u saameysay sidoo kale agabkii wax lagu baranaya kuraastii miisaskii waxii dhan biyahan waxaa waaye dhibaato badan ay waxbarashadii u geysteen alxamdulilah shukri ilaaha keenay annagana waa ku shukrinaynaa maasha allah alxamdulilah asaa marka hore noo keena asaan naga dulqaadi kara ilaahay mahad iska leh waxbarashadiina waa saameysay ardaydii waa barakaceen dadkii oo dhan magaaladii waxa dhan waxbarasho ma jirto shaqo ma jirto wixii dhan waa barakaciyeen marka alxamdulilah waa wuxuu ilaahay keeni waaye insha allah waxaan diyaargarow ugu jirnay xilligii imtixaanaadkii nafsiga ahaay aa noo soo dhowaayey alxamdulilah ayadoo saas ay tahayna nimcadan uu ilaahay keenay aaday noo saameeyeen waxaan rajaynaa waa ka baxaynaa mardhow ku dhowaa rediyo beerlule magacaygu ustaad liibaan aadan cumar maamulaha iskuulka hoggaan akademi barashadu si guud magaalada beledweyne way istaagtay haddii aan leh dugsiyadii qur-aanka iskuuladii barefadka maxaahidii jaamacadihii guudahaan waxbarashadu way istaagtay sababaha ay waxbarasho istaagteen waxaa waaye fatahaadahan iyo biyaha soo galay ee magaalada inta badan xataa iskuuladii iyo goobihii wax lagu baranayay waxaa galay fatahaadaha ama daadadka ayaa galay biyaha oo culays kalena ku ah iskuuladii maadaama agabkii wax lagu baranaya ama ardada wax lagu barayay laftirkooda ay biyaha galeen mar haddii agabkii biyaha ay galeen xitaa culays kale oo dib u dhigi karto in iskuulkii xitaa hadday biyaha baxaan in waxbarashadii sii socoto culays kale ku ah marka intii iskuuladii kale aysan biyaha gelinna waxay noqdeen goobo dadkii biyaha soo saameeyaan la geeyo oo si dadku gabaada ay kaga dhigtaan biyaha marka si guud waxbarashada magaalada beledweyne waxaawaay waxay ku tahay biyahan soo laalaabtay culays aad weyn ayay ku tahay sanadkii hore lix bil ka hore ayay ahayd marka magaalada biyo noocan oo kale ay soo galayeen saameynta ugu weyn ay ku yeelatay waxay ahayd in imtixaankii shahaadiga ardadii dugsiyada sare ay ka haraan iyo ardayda dugsiyada dhexa labadaba marka culayska aadka u weyn ee biyaha ay ku sameynayaan waxbarashadu waa culays aan aanan laga soo kabsan karin marka culayskaas ayaa waxbarashada ku yimid si guud iyo si gaarba waxaa waaye saameyn aada u weyn ayay waxbarashada biyahan ku keenayaan sanad kasta marka uu fataho webiga shabeelle ee dhex mara bartamaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa saameyn kala duwan kala kulma goobaha waxbarashada sida dhismayaasha dugsiga macalimiinta ardayda iyada oo hakad ay gasho waxbarashada sanad dugsiyeedka